إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan hoggaanka dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyey inay ciyaarayaan qamaar siyaasadeed islamarkaana ay culays saarayaan shaqaalaha iyaga ka hooseeya munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayay haween barta diinta islaamka ayaa ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka ciidamo ayaa la soo dhoobay koonfurta magaalada gaalkacyo xilli gobolka ay ka jirto xiisad siyaasadeed madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa muujiyey suurtagalnimada in afghanistaan ay si buuxda ula wareegto imaarada islaamiga ee afghanistaan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabtiha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan toddobada bisha saddexaad ee maarso sannada laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan hoggaanka dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyey inay ciyaarayaan qamaar siyaasadeed islamarkaana culeys saarayaan shaqaalaha iyaga ka hooseeya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac asigoo tusaalooyin u soo qaadanaya tallaabooyin dhowr ah oo madaxda dowladda federaalka ay horey u qaadeen ayuu siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu sheegay in dowladda federaalka ah oo ay ciyaarayso qamaar siyaasadeed waxa uu sheegay intaasi ay halisteeda leedahay islamarkaasina ay dhici karto in iyaga qudhooda xaajadu ay la rogmato wuxuu intaasi ku daray in dadka xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu cadaadiyo in ay cid walba oo aan maamulka ka tirsanayn beri ka noqdaan islamarkaasina ay cambaareeyaan amaba ay caayaan dowladda marka waa dowlad baratay weerarkeygii laga bilaabo markay soo qaadeen senator cabdiqeydid u dhaceen sbiikarkii rideen jawaari xilkii ka tuureen kan weerareen kan weerareen siyaasadooda waa siyaasad qamaar gambalina la yihahda politics oo ah waa ii socotay tanna waa ii socotay yah wax hor istaagaa male kana waa ii socda kana waa ii socdaa waaba noo soco kartaa laakiin siyaasada gambalinka dhibkay leedaha kuu sheega saa qamaarka helsid aad u helaysid hal maraa waxaa dhan gab lagaa siisanaya waxayna ogeyn inay marka dambe af libaax inta ku dhacaan oo balaayo ay ku dhici doonto taas waa midda aysan garan karin aysan qiyaasi karin anigu waxaan leeyahay dowladda dadka hogaamiya hadeertaan ee madaxda ka ah siyaasadda qamaarka ah siyaasadda gambalinka ah siyaasadda diblomaasiyadda tahriibka ku dhisan siyaasadda habeenkii la ismiraayo siyaasadda qofkii iga ra-i duwan waa la tuura laleeyahay waxaan u aqaanaa siyaasad qamaar waaye qamaarka in badan waa heli kartaa laakiin waxaad ogaanaysaa mar ay jirto waxaad hesho oo dhan hal mar lagaa tirsanayo waxaana ii muuqata hadeertaan wadadii nimanka halka mar looga tirsanayay in hadda ay hayaan jidkeediia ii muuqato sababtoo ah kii dadka anagay nala yaabanay xisbiga jir markaan aan dhaliilayna dowladda kii madaxweynihii hore ee xisbigiisa u b d ayaa nagu soo biiray kii madaxweynihii hore kala yimid oo xisbiga himilo qaran oo asagana u adkaysta waay malaha waxa meesha ka socda goboladiyaa soo galay hadda beeshii caalamka qeeladii maraysaa wax u dhiman hadeertaan oo af u dhiman dadkan qabiiladiina waan sheegi doonaaho min maxaa la yidhahdaa kismaayo kumado ku shiray ilaa ay puntland hadda gogol taalo hobyo kuwo ku shiray mudulood xamar fadhiya xawaalo giyaajo fadhiya qabiishii dhanna waatan qaylada ay ka yeeli taliyaha nabad sugidda dowladda federaalka fahad yaasiin ayay aada uga cawdeen siyaasiyiin uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur aniga nin baan la sheekaystay ka mid ah raggii aadka ugu dhadhowaa madaxweynihii hore ee xasan sheekh ayna aada saaxiib u ahaayeen ay sheekaysteen ninka taliyaha nabadsugidda hadda ah wuxuu ku yidhi niyahow mooshinaad waxaad ka keentay waagii xasan sheekh madaxweynaha ahaa ra-iisul wasaare saacid adigoo raba inta saacid la tuuro farmaajo laga dhigo prime minister waxaad mooshin ka keentay ra-isul wasaare cabdiweli adigoo raba inta la bixiyo ra-isul wasaare laga dhigo farmaajo markii dambe kuu suuroobeysay waxaad mooshin ka keentay madaxweyne xasan sheekh ood ka qorto abaabushay intaas mooshinada waxaa ku abaabulaysay magaalada muqdisho xoraad ahayd ciidan maad wadan cid gooni ku ilaalinaysa oo hadda qabiil oo gooniya ma jirin maxay ku dhacday maanta inaad qof kasta qoray inta u qaadato aad sanka ka geliso adoo shalay xor ahaa meeshaa raba maraysay ciddaa rabta mooshika keenaysay ra-isul wasaare ridaayay madaxweyne ridaayay hadalkuu ku yiriyaa marka ani hadalka aan ka fahamsanay hadda caqliga dowladdan ay ku shaqaysa ah jawaabta nin odayoo aad aan u qadariyaana ii sheegay warkaas ay ninkaas isdhaafsadeen wuxuu ku yidhi xasan sheekh waa qaldanaa waxay ahayd ama inuu idilo kelmadaasu isticmaalay ama xabsi igeliyo annaga maanta qofka ama waa inaan dilnaa ama waa inaan xabsi gelinaa qofka naga aragtida duwan oo annaga stabilitygeenna ama dowladeenna halista ku ah marka fikirkaas meesha uu salka ku haayo waa waa fikir maaragta la yaqaano ninkaas odayga ah labo dowladdan waxay ka duulaysaa wax la yidhaahdo hawaay dowladda inaad daacad u noqoto dadka aad ka tirsan tahayne aada ambaarayso kasoo horjeesato kuma filna dowladdan fiiriya dadka la shaqeeya kuma filna inay dowladda taageeraan idaacad noqdaan keliya kuma filna waxaa lagaa rabaa hadday qabiil tahay hadday koox tahay haddaa shakhsi saaxiib aatiin ay tahay inaad dadkaas aada beri ka noqoto inaad caddayso see u caddaynaysaa waa inaad aflagaadayso sida hadda uu samaynayay wasiirka warfaafinta waa inaad baraha bulshada kacayso sida qaar badan oo aniga madaxweynaha maaragtay xafiis ka tirsan ay dadka siyaasiyiinta ay yeelaan waa inaad haddaad maamul ka tirsaneed oo ama jubbaland ama puntland aad beri ka noqoto bannaanka aad saarto waa inaad beri noqoto kuma filla keliya dowladda inaad dacad u noqoto waa inaad dadkaaga iyo deegaankaaga iyo communitigaaga iyo asxaabtaada waa inaad beri ka soo noqotaa see beri uga noqone waa inaad caddaysaa si public ah inaad cambaarayso oo aflagaadayso oo ka hor timaado fikirkaasa horta dalka soomaaliya maanta aasaas u ah oo lagu wadaa oo kalitalis in laysku dayo la rabo kaasna annaga waxaan aaminsannahay cawaaqi xumo waxaan ahayn dalka inuu dagaal sokeeyo ku celiyo maahane soomaalida soddonkii sanooo lasoo dhaafay dagaalkaas ku jirtay qof qof ka guulaystana waa la waayey dowladda federaalka iyo siyaasiyiin xilka hunguruuga jiro iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa u dhexeeya khilaaf muddo soo jiitamayay kaas oo maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaya munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayay haween barta diinta islaamka ayaa ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka munaasabadan ayaa ahayd mid abaalmarino lagu guddoonsiinayay qaar ka mid a haweenka wax ka barta markaska umusalama ee ka furan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka maktabka dacwada ee maamulka islaamiga ee degmada jilib ayaa dhowaan haweenkan ka qaaday imtixaan qiimeen ah oo ku aadanaa shanta jus ee qur-aanka kariimka munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada ee wilaayada jubbooyinka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ee degmada jilib iyo culummo haweenka ayaa ugu horreyn soo bandhigay bandhig cajiib ah alxamdu lilahi laa baqi bihi badala xamdan yubaaliqu min ridwaanihi lamana huma salaatu calaa khayri lwaraa wacalaa saadatina aalihi wasaxbihi lfudala wbacdu falficlu man yuxkim tasarufahu yaxus min lugati labwaaba wsubula fahakana adman muxiiطa bilmuhimi waqad yaxwi tafaasila man yastaxdiru ljumula كلامهم لفظ المفيد المسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تقسيم وهذه ثلاثها هي الكريم والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض العريف وحرف خفض وباللام واليف والفعل معروف بقد وسين وتاء تانيث مع تسكين وتا فعلت مطلقا كجئت لي والنون والياء في افعلن وافعلي اختي الكريمه ما هو الكلام؟ الكلام هو لفظ مركب مفيد بالوضع كم اقسامه؟ أقسامه ثلاثة وما هي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ما هو الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف عوامل داخلة عليها لفتا أو تقدير في كم موضع تكون الضمة علامة للرفع أربعة وما هي اسم مفرد وجمع تكثير وجمع مؤنث سالم وفعل مضارع الذي لم يتصل في آخره شيء sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudday oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa si gaara towjiihaad iyo talooyin u jeediyey haweenka wax ka barta markaska umusalama runtii maanta waxaan u sacyinayna ee muxuu ahaa aan diinta ilaahay u baranayna waa uun janno hela cadaabna ka badbaadso intaa maaha lix arrimood iyo shan afar arrimood toban arrimood baan idiin sheegay tobanka arrimood janna lagu helaa tobanka arrimood jannada waxa way wadooyin badan baa galay waddo dheerna waa jirtaa tu gaabanna waa jirtaa maanta jannada meeshay ka dhowdahayna runtii waa jihaadkii camalka maanta socda hadda halkaan caagag badan baa iga muuqda gabdhuhu hadday caagtu tolaan oo busudka ay dubaan oo jihaadku ka qayb qaataanna meesha jannada ay ka dhowdahay waaba jihaadkaba qofkii maanta mushaarakee wixii awooddiisa iyo tabartiisa ee jihaadkaa mushaarakee runtii waxa weye jannaha halkaasayba ka dhowda gabadhay maanta caag tosho buskud macnaha maa dubto wixii karaankeeda iyo daaqadeeda iyo muxuuha maanta camalkaa jihaadka gelisa ee cadowga maanta lala dagaalamaya diinta ilahay lagu difaacahay intaasuu ilahay ugu naxariisanaya subxaanahu wa tacaala gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen haweenkaasi iyo abaalmarinadii la guddoonsiiyey gabdhaha kaalimaha ku galay waxaa ka mid ah imtixaanka marka la qaaday su-aalaha la weydiiyey labaatan su-aalood ay ahaayeen labaatan su-aalood oo min shan boqol saasay ku keenaysay imtixaanka boqolkaasa lagu saxaayay waxaa kaalinta koowaad gashay gabadha la dhahaa safiya maxamed maxamuud boqolkiiba sagaashan iyo sideed ay keentay haddana safiya waan u yeeraynaa sida ay jaa-isadeeda u qaadato waxay jaa-iso u heshay kitaabka la dhahaa tafsiir ibnu kathiir oo waxa weyaan afar mujalad ku saabsan afar mujaladood ka kooban iyo kitaab qur-aan kariim iyo alaab kaloo yar oo waxa weyaan alaabta guriga ah tafsiirkaas aad xambaartay ilaaha kula xambaaro ilaahay ha ku baro ha kula xambaaro inaad barato ood halkaas aadan oga harin meesha hadda geysa aadan oga harinaan waxaweyaan yaan kugula dardaarmaynaa gabadha labaad ee kaalinta labaad gashay waxaa la yidhaha maryamo maxaa cabdow ayadana waxay keentay hal bunday ka hoysaysay boqolkiiba sagaashan iyo toddoba ay keentay ayadana maryamo maxaa cabdow ayadana waan u yeeraynaa ayadana sidoo kaleeto waxay ku guulaysatay inay abaalmarin u hesha maadaama ay imtixaanka ay galeen uu tafsiir ahaa ibnu kathiir caleyhi raxmatullahi tafsiirkiisii oo ka kooban afar mujalad iyo kitaab tafsiir qur-aan iyo alaab yaro sida kitaab qur-aan kariima oo musxafa iyo alaab yaro ayadan la socoto maryamo imo waxaa kaalinta saddexaad galay gabadha la yidhaahaa maryamo maxamed axmed oo ayadana hal buunda ka hooseysay runtiina ah waxa weyaan gabar aadna u dadaasha ayadana waxay keentay boqolkiiba sagaashan iyo lix hal buunda ayadana ka hooseysay ayadana waxay ku guuleysatay sidoo kaleeto inay hesha tafsiir waxa weyaan qur-aan ulkariim ibnu kathiir caleyh raxmatullah oo afar mujalad ka kooban iyo musxaf qur-aan iyo alaab kaloo yaroo la socota maryamo imo intaa waxaa ku kooban gabdhihii kaalimaadka galay ee saddexda gabdhood ahaa ee kaalimaadka hore galay intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii kaalmaha galay ayaa ka warbixiyey dareenkooda farxadeed ee ku aadan kaalmaha ay galeen anoo magacayga ku bilaabaya umu camaara kaana mid a gabdhaha itixaamka taswiirka galay ee ku galay madrasada umusalama waxaana ku galay sanjusoo qur-aanka kariimkaa ka mida alxamdulilah ilaahay fadligiisa waxaan keenay boqolkiiba sagaashan iyo lix allah waa ku mahadsan insha allah kaka xigana waxaan jeclahay inaan boqolka soo xidho shan iyo labaatanka ii hadhana insha allahu tacaala inaan ku daro biidnillaahi kariim haddayna geerida iiga soo horumarin aan jecelahay marka alxamdulilah tuma alxamdulilaah abaalmarintii laiga siiyey meeshan waxaa laiga siiyey kitaabka qur-aanka kariimka afar iyo tobankiiyo boqolka qur-aanka uu ku dhammaystiran yahay iyo kitaabka ibnu kathiirka afar mujalad ka kooban allaha ka abaalmariyo jannadana ugu bedelo macallimiintanadii intay noo dadaashay oyna bartay haddana abaalmarin nagu siisay iyo alaabo kaleo ku jirto oo shoobina iyo waxyaalo kaleo guryaha loo isticmaalo anoo magacayga ku bilaabaya umu afnaan alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxaan imtixaan ku galnay tafsiirka qur-aanka kariimka oo shan jusa sagaashan iyo sideed ayaan keenay waxaa jaa'iso lai siiyey kitaabka qur-aanka kariimka iyo tafsiirka qur-aanka oo ibnu kathiir ah waxaan halkan uga mahad celinaya macallimiintanada waxna soo bartay ee haddana noo dadaashay ee abaalmarintana siisay iyo dhammaan magtogta dacwada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa umushaymaa waxaa imtixaan ku galnay shan jus oo qur-aanka kariimka ah waxaan keenay boqolkiiba sagaashan iyo toddobo alxamdulilah ilaahi waa ku mahadsan cilmigayga ay kumaanan keenine ilaahay awooddiisa iyo ilaahay siraadiisa qirayaan ku keenay waxaan u mahad celinaynaa macallimiinteennii noo aqriya tafsiirka qur-aanka kariimka iyo maadooyin kaleo fara badan noo aqriya janno allaha siiya aan leenahay haweenka wax ka barta markaskan ayaa dumarka aan waxbarashada soo haleelin ugu baaqay inay yimaadaan goobaha waxbarashada kana faa'iidaystaan wakhtigooda marka waxbarashadana waa wax aad u wanaagsan qofkii ilaahay oo waafajiyey alxamdulilah marka gabdhaha waxbarashada aan imaanin waxaan ugu baaqi lahay inay waxbarashada ay yimaadaan wax badan oo ka maqan waxbaa ka maqan gabdhaha waxbarashada aan imaanin oo guryaha iska fadhiya kuwa aqoonta leh oo guryaha fadhiya iyo kuwa micnaha aan aqoonta lahayn oo u baahan in wax la baro sidaasaan ugu baaqi lahay waxaana ugu baaqaya gabdhaha muslimaadka ah ee maxay soo haleelin waxbarashada inay kasoo qaybgalaan madarasada si ay uga qaybgalaan khayrka ka socdo iyo maxay ahay duruusta laga baranaya casharada ilaahay subxaana watacaala asagaa ku mahadsan annagana na waafajiyey iyagana ilahay waxaan uga baryaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu soo waafajiyo oo yimaadaan maxay ahay si nala madaaraseeyaan madaarasada wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa ka furan maraakiis u gaara haweenka muslimaadka ah iyadoona ay dumarku ka faa'iidaystaan duruusta ay ku qaataan maraakiista sida faahfaahinta warkan uu mar kale ku eegayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamo ayaa lasoo dhoobay koonfurta magaalada gaalkacyo xilli gobolka ay ka jirta xiisad siyaasadeed axmed ducaale geelle xaaf oo madax ka ah mid kamid a garabyada isku haya maamulka galmudug ayaa koonfurta magaalada gaalkacyo waxa uu soo dhoobay ciidamo badan sida warbaahinta qaarkeed ay sheegayso maamulka xaafi uu hogaamiye faahfaahin dheeriya kama bixin sababta ciidamadan uu halkaasi u keenay laakiinse wararka qaar waxa ay tibaaxayaan in uu helay xog la xiriirta in saraakiil hoose oo dowladda federaalka ka amar qaatay ay soo galeen magaalada gaalkacyo islamarkaasina uu ka hortegayo in wax uun dhaqdhaqaaqa oo siyaasadeed halkaasi ay ka sameeyaan ciidamada ayaa la sheegay in dadka ay baarayaan islamarkaasina ay aad u feejigan yihiin waxa ay tani ka dambaysay wax yar uun kadib markii dagaallo ka dhacay magaalada dhuusamareeb dowladda federaalka ay kaga taag roonaatay kooxda suufiyada oo iyada qudheedu sheegatay in ay madax u tahay maamulka galmudug bil ka hor magaalada dhuusamareeb dowladda federaalka waxay uga dhawaaqday in nin layidhaha qoorqoor uu madax ka yahay galmudug laakiinse waxa uu la kulmay caqabado kuwaas oo weli taagan xaaladda galmudug ayaa waxay u muuqataa in maalinba maalinta ka dambaysa ay sii xumaanayso dowladda federaalka ayaa isku dayeysa in maamulka iyadu ay dhistay ay hirgeliso laakiinse waxaa jira dhinacyo ka soo horjeeda madaxdii suufiyada ee laga taag roonaaday ayaa waxa ay aadeen magaalada garowe oo maamulka puntland uu ka taliyo wararka qaar waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka ay doonaysay in magaalada muqdisho la keeno oo ay xabsi dhigto laakiinse taasi waa ay u suurageli weysay halka warkaani oo idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa muujiyey suurtagalnimada in afghanistan ay si buuxda ula wareegto imaarada islaamiga ee afghanistan donald trump oo ah madaxweynaha maraykanka ayaa hadal uu jeediyey wuxuu ku sheegay inuu ka cabsi qabo in waddanka afghanistan ay si buuxda ula wareegto daalibaan markay ciidamada maraykanka iyo kuwa shisheeyaha ay guud ahaan isaga soo baxaan waddankaasi trump ayaa sheegay isagoo wariyeyaasha la hadlayay inay jirto saadaalin ah in waddanka afghanistan ay gebi ahaanba la wareegaan daalibaan haddii ciidamada shisheeye ay isaga soo baxaan waddankaasi maadaama ciidamada xukuumadda kaabul aanay lahayn awood ay isaga caabin karaan mujaahidiinta waa wax la filan karo in daalibaan ay awoodda dib ula wareegto ayuu yidhi donald trump madaxweynaha maraykanka hadalka trump ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan maraykanku shaaca ka qaaday in afar iyo toban bilood gudahood uu isaga soo bixi doono waddanka afghanistan waxaana dad badan ay rumaysan yihiin inay noqonayso in dagaalkii ugu dheeraa uu maraykanku galay uu soo idlaado sagaal iyo toban sano kadib isagoo weliba jabsan dhowaan ayaa markas ka faallooda arrimaha dagaalada wuxuu shaaca ka qaaday in maraykanka uu ku qarashgareeyay dagaalka afghanistan wax ka badan laba tirilyan oo dollarka maraykanka iyadoo ay intaas dheer tahay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee gaaray ciidamadiisa oo lagu qiyaasayo kumanaan kun oo askari warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga inta